Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed munaasabadda 21-ka Noofembar maalinta macallimiinta Soomaaliyeed oo maanta ku beegan guud ahaan magaalooyinka dalka ayaa lagu qabtay munaasabado lagu xusayo qiimaha ay leedahay maalinkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa macallimiinta uga mahadceliyey sida wanaagsan ay wax u baraan ubadka soomaaliyeed waxaan salaamayaa macallimiinta soomaaliyeed ee ku mashquulsan ababinta iyo waxbaridda ubadka soomaaliyeed dalka daafihiisa iyo dacaladiisa kala duwan dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo maalinta macalinka soomaaliyeed maalin weyn oo dhammaanteen haddaan nahay macalimiinta nawada farax gelinaysa waaye meel kastoo ay joogaan iyo mustawo kasta oo ay wax ku barayaan ardada soomaaliyeed adduunyada horumar kasta iyo wanaag kasta oo la gaarahay waxa keena waa dad dadkana waxay wanaagga ku keenaan hadba sida loo diyaariyo marka macalinku muhiimadda koowaad ayuu dalkan ka yahay marka ay noqoto barbaarinta iyo dhisidda qudrada bini aadamka ama waxa afka qalaad lagu yiraha human capital soomaaliyana aada iyo aada ayay baahi badan ugu qabtaa human capital human capitalkana inuu qofku uu yaqaano mathematics iyo physics iyo iyo biology bes ma ah human capitalku waa qofka sida maskaxdiisa ay u sheebgaraysan tahay sida uu u fikerayo waxa uu jecel yahay waxa uu necab yahay waxa uu ka dhowrsanayo waxa uu raadinayo waay akhlaaqiyaadkiisa dhaqankiisa suluuggiisa qofka waaye waxa oo macnaha badan sameynayo ma aha skilliska ma aha laakiin qofka shaksiyadiisa iyo sidau u fikirayo taasina waxay ku timaadaa waxbarashada barbaarinta ubadka lasoo barbaariyo inta ay yaryihiin macalinkuna waa qofka mas-uuliyaddaas qaaday waay marka waxaan leeay macalimiinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hambalyo shaqadaad haysaan shaqo aada iyo aada sharaf u leh qiimi leh waaye xikmaddii ahayday mujtamac in la dumiyo haddii la rabo macalinkaa laga bilaaba macalinkaa la macno tiraa macalinkaa la qiimo tiraa macalinkaa waxay ummaddaas waa dumaysaa waxaan u malaynayaa inaan waaye aragnimo badan u leenahay xiliyadii lasoo dhaafay taariikhdii macalimiinteenna iyo bahda waxbarashaduba inaan muhiimad gaara la sii jirin dowladdu aanay sii jirin dowladdu markay muhiimadda sii weydana shacabka ku daysada ou sii waayo macallimiinta soomaaliyeed ayaa ardada wax ku baro duruufo kala duwan inkastoo wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ay macalimiin badan shaqo abuur u sameysay